ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa howlgallo gaar ah waxa ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada baay iyo bakool saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladan ay yihiin kuwo ururka al-shabaab looga saarayo deegaanada iyo tuulooyinka ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed sidoo kale saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka dalbaday shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka lidii ku ah ammaandarada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku weheliya howlgalladan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed maamulka degmada dinsoor ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay burburiyeen saldhigyo ay ururka al-shabaab ku lahaayeen deegaanada howlgallada ay ka socdaan ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada amisom ee howlgalka u jooga soomaaliya ayaa waxa ay gobolada dalka qaar ay ka wadaan howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaab horey maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay u sheegeen inay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo isku fura waddada u dhexeysa gobolada baay iyo sidoo kale bakool